sahar waa masantaha buuggu wax badan ba isugu jiraa laakiin muhiimadiisu waxaa weeye in aan dadka la wadaagno wakhtigii meesha aan joogay oon ahaa ra-iisul wasaare ahaa ra-isul wasaare ku-xigeen ka soo noqday wasiir soo ahaa ilaa xataa markii dambe aan xildhibaan noqday oo baarlamaanka cusbaa aan ku biiray wakhtiga aan soomaaliya joogay wixii dhacayay dadka in loo sheego mogtahay waxaa weeye buugga wax laga faa'iidaya waxaa weeye fikirka guud waa la wada haystaa laakiin wixii dhacayey iyo siday wax u dhacayeen iyo belayeriskii dadkii yani cayaartaas maaragtay madaxda ka ah u waday qaabkay u fakarayeen waxaaso dhan buu buuku ka hadlaya waa tahay in badan oo ka mida waxaad ku qortay taariikhda inta aad joogtay soomaaliya aad soo shaqaynaysay in badan oo ka midana way maqan tahay dabcan marka buuggan waxyaabaha ugu muhiimsan eed ka hadashay inta aad adigu ra-iisul wasaaraha ahayd iyo inta aad wasiirka ahayd iyo dhibaatooyinkii ugu badnaa ee ku soo wajahay maxay yihiin maxaa yeele dhibaatooyin ayaa ku qoran inay maaragtay buugga challenge wey runta challenge international waxaa weeye caqabado badan baan la kulannay saan hadda warbixinta aan dadka ku siinayey waxaan nimid wakhti anugu aan imid abaartii u xumayd soomaaliya ee lixdan sano oo iyadoo kale aysan waddanka ka dhicinin abaartii laba kun iyo koo iyo tobankii iyadoo ay shabaab iridaha yani inoo taagan yihiinoo marka mukarama iyo ay fadhiyaan maarata guriga shaqaalaha iyo masaajidka biimaalow iyo aad garanaysaan xamar dadka qofka yaqaanaa ayaa nimid xorayn xasilin dalka in la xoreeyo in la xasiliyo in roadmapkii la hirgeliyo oo constitutionkii la dhammaystiro doorasho waddan gudihiisa lagu qabto maxaa la yidhaahdaa abaartii dadka lala tacaalo oo wax laga qabto waxaaso dhan waxayna caqabadihii iyo challengeski aanu wakhtiga aan joogay aan fiisgarinay ahayd alxamdulilah ilaahbaa mahadda iska leh waan ku guulaysanay dhan walba constitutionki waan qornay dowlad cusub baa dhalatay waddankii waxaa lagu sameeyey gudihiisii doorashadii ugu horreysay ilaa kadib lixdan iyo sagaalki waxaasoo dhan waxyaaba qabsamo bay ahayd marka waaya caqabadaha hadda taagan waxaa ka mid a arrinta dastuurka ood ka dhawaajiso markaas baa caqabad idinku ahayd waxaa taagan in soomaaliya doorasho qof iyo coda aysan ka dhicin haddana aysan suuragal ahayn sida muuqata adiguba aad ka dhawaajisay in wakhtigan aanan diyaar loo ahayn sida muuqataba marka caqabadihii toban sano ka hor jiray dabcan labadii kun iyo tobanka ayaad soomaaliya imaadee ilaa hadeerna weli sii jira oon laga gudbin taa lafteeda dhibaato intee leeg bay waddankiiyo dadkaba ku tahay wallaahi waa caqabad weeye laakiin waxaan aaminsanahay haddii uu jiro conviction hadduu jiro dadaal hadduu jiro niyad sami hadday jirto dadku in ay wax kale iska dhaafaan waxyaabaha lagu mashquulayo oo shaksigaah inta laga baxo la yidhaahdo dastuurkan waxaan ku samaynay shan bilood hadda waddanka ka jira oanu ansixinay ogos kowdeedii laba kun iyo iyo iyo iyo labi-iyo tobankii waxaan soo bilownay february ogosna waanu dhammaystiray marka wax haddii lagu talagal in la sameeyo walaal waa la samayn karaa laakiin waxay u baahan tahay dhiiranaan waxay u baahan tahay daacadnimo waxay u baahan tahay wax kakalo in la ilaawo la yidhaahdo waxaana i hor yaalla waa inaan shaqadaa qabtaa doorasho hal qof iyo hal cod iyo suurtagal maaha waddankeenna waan ognahay xaaladdu ku jiro waa iska hadal wey cid israada waan samaynaynaa laakiin waa wax wanaagsan in lagu fakero in la yidhaahdo waan samaynaynaa haddii xataa laga samayn karo magaalooyin keli ah laga samayn karo labaatan magaalo toban magaalo oo nabada xataa haddii laga suubiyo waa horumar la gaaray weeye laakiin soomaaliya oo dhan in laga wada suubiyo de waxaa ka horeeya dastuurkii in la dhammaystiro waxaa kumaysa in afti lagu ansixiyo waxyaaba badan maaragtay waayahay dhinaca caqabadaha sidoo kaleeto hadda wakhtigan waxa taagan waxaa ka mid a dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada xataa qaybo ka mida in maaragtay isfahamwaa uu dhex yaallo xilligiina inkastoo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada ay yaraayeenba oo puntland iyo galmudug keliya ay jirtay somalilan waata ayadala gooniyaa nahay caqabadda markaas xataa way jirtay hadda way kasii ballaaranta oo waddankii shan maamul goboleedyo ka badan ay ka hanan qaadeen marka caqabadaha jira hadda wakhtigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexdeeda welina soo jira ma kula muuqataa federaalka inuusan xal u ahayn soomaaliya
fiiri federaal waa xal waana wax saxa weeye sababtoo ah annaga dowlad dhexe oo xoog leh waa tii duntay haddii dowladdu aysan naga dumi lahayn oo waddankiinu noo wanaagsanaan lahaa oo sidii uu jiri lahaa oon dagaal sokoye la galeen oon shidda jirteen federaalma kuma aanna fakareen moogtahay laakiin waxaa keenay is-aaminaaddii oo yaraatay dadkii oo kala shakigoodii u batay marka federaalna waa nidaam wanaagsan waddanka hadda adiga aad joogto oo maraykan ahay waa federaal weeye canada waa federaal australia waa federaal germany waa federaal etoobiya waa federaal nigeria waa federaal marka waxa weeye federaalku waxa weye hadda aanu kuna kala nasanno kalsoonadii ha soo laabato hadduu nagu noo shaqeeyo alxamdulilah hadduu noo shaqayn waada wax kale ayaanu markaa ku bedelan dad ayaa u arka in beelihiioo lasii quweeye ay tahay habka federaalka iyo maamul goboleedyada sidaas makuula muuqataa maya ilama muuqato sababta waxaa weeye kole ilaahay qof dadka meel buu- qof ilaahay meel buu ku beeray oo uu degan yahay haddaan annugu qabiil u kala degdegannahay that's history waa taariikhdeenna yacni ee qaabkaasoo dalkeennu u yaalla laakiin laftigeeda hadda sida uu u jiro federaalku oo ah in yacni puntland galmudug eh, yacni jubbaland eh, la yidhaahdo hirshabeelle ayagaa isku darsami kara oo super states baa abuurmi kara super federal states galmudug iyo puntland waa la isku dari karaa maxaa diidaya Eh, hirshabeelle iyo banaadir waa la isku dari karaa iyo gobollada u dhow dhow maxaa diidaya En, eh, jubbaland de waaba dee kalaan lan iyadu qabiil mamalaba cid kastaa degan mogtahay Eh, meesha la yidhaahdo en, eh, eh, eh, confederal bay waa sidoo kale mogtahay marka wa- yaanan ku mashquulin eh, yani waxyaabaha yaryarka ah oo oo ciladaha ah aan ku mashquulno war baalka ha noo shaqeeyo aan ka shaqaysiino aan aamino mushkiladda waxaa weeye in xataa madaxda madaxda qaarkood dalkood madax- madaxda ee, ee, qaarka dalka qaarkood laga yaabo inaysan aaminsanaynba inuu xal yahay Way.
waana sax maaha laakiin hadde constitutionku noogu yaalaa waa the law of the land waa sharcigii dalka waa in la raacaa laguna shaqeeyaa waayo ugu dambayntii buuggaagan een, markii aad jabtarada intaan la eg aad qortay kadib ood uga hadashay xaaladihii dhibaatooyinkii iyo caqabadihii soo jira soomaaliya inta aad maamulka soo haysay laga soo bilaabo dowladdii dhexe ilaa iyo maamul goboleedka puntland haddana waxaad ka hadashay een, waxyaabaha caqabadahaas loogu gudbi karo maxaa ka mida waxyaabaha anugu waxaan ka hadlaya waa dawey chapterka u dambeeya wuxuu ka hadlaya ama sida tudaca u dambeeya ayaa wuxuu ka hadlaya dawey forward sida anugu aan isleeyahay waa loo wadanka waa waa waa waa waa uga bixi karaa caqabadda And obviously de waxyaaba badan talooyin badan baa ku qoran laakiin mainly waxaa weeye in de eh, dalka la nabadeeyo oo la xoreeyo oo dadka laisu keeno oo dadka ummadda qulubtoodii laisu keeno laisu soo dhoweeyo Eh, soomaalinimadii haddaanaan ka shaqayn eh, eh, soddon sanana maraynaa Een, dabcan yani horumar badan baanu samaynay last eight years oo dee mar waxaa jira dadku is cayrsanayeen oo dagaal jiray oo mu- dhibtu ay badnayd oo qabiil isu cayrsanayay maanta waxaan ka fakeraynaa doorasho ma dhici kartaa hal qof iyo hal coda ma dhici karto forbad faaf saxba ma khalad baan ka hadlaynaa laakiin waxaan u baahannahay marka inaanu wixii noo shaqeeyeyna ku fara adeegno wixii naga khaldameen aanu saxno adigu xilmiyaad doonaysaa haddaan bal si kale kuu weydiiyo buuggan markaad qortay kadib marar badan aad soo noqotay een, wasiir ra-iisul wasaare wasi- ra-iisul wasaare ku-xigeen bu- madaxweynihii puntland marka hadda mixildoon baa tahay haddaan saa kuu weydiiyo hamaasantaas haro runtii mada Eh, buuggan uma qorin saas ujeedaduna saas ma ahayn sideedan horta nin xil doonaya oo oo raba inuu madaxweyne noqdo ama maaragtay jago sare gaarahay dee buug ma qoro hadduu buug qorana dee wax qaarkood ma sheego marka anugu buug baan qoray wax walbana waa sheegay marka uma ekinin u tartamaya madaxweynenimo